asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadhe middeennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenni joogtada ahaa ee taxanaha ahaa qayb ka mid a tan maanta aan ku soo qaadanaynana waa mid ka mid ah shanlaydeennii ku saabsanayd dhanka allabariga eebe waa mid ka mid ah mahmaayaha shanleyda ah ama shanshanta isu raaca wax fara badan baan soo aragnay mahmaayo labaaley ah kuwa halley ah kuwa saddexley ah kuwa afarey ah kuwani waa shanley waa mahmaahdeenii shanleyda ahayd waxayna ina leedahay haddii eebba idmahayo waxaa la yidhi shan waa laga ducaystaa waxaa la yidhi shan waa laga ducaystaa haye shanta laga ducaystaayow ilmo ayaad tihiin seed u eg tihiin isirkiinnu waa maxay yaad gashaan dhankeed u aroortaan maabajaqaad ku jirtaan yaad tihiin horta shantan weeye shanta laga ducaysto ee ay inoo sheegayso xubinteenna murtida maantu in laga ducaysto shantan waxaa la yidhi shan waa laga ducaystaa colaadaan heshiis lahayn cudur aan dawo lahayn caydh aan tabac lahayn cadho aan kasoo laabad lahayn cilmi aan nacfi lahayn shantaasba waa laga ducaystaa aad iyo aad ugu fiirso waxaa la yidhi shan waa laga ducaystaa colaadaan heshiis lahayn cuduraan dawo lahayn caydh aan tabac lahayn cadho aan kasoo laabad lahayn cilmi aan nacfi lahayn shantaasba waa laga ducaystaa ayay ina leedahay xubinteennan murtida maanta halkaa waxaad ka arkaysaa colaadaan dhammaanaynin dee laguma jiri karo colaadan dhammaanaynin biniaadanku kuma jiri karo loomana adkaysan karo oo haddii mar heshiis la waayo colaaddu ay mid iska qubano aho weligeed iska joogto noqoto halkaas barako kuma jirto wanaagna ma yaallo waa colaadan heshiis lahayn waa laba eh waa cuduraan dawo lahayn cuduraan dawo lahaynna dee isagana waynu isla garanaynaa walbahaarkiisa iyo dhibkiisa iyo rafaadkiisa iyo waxyaalaha laga dhaxli karo isagana waa laga ducaystaa ayay xubinteenna murtida maantu ina leedahay waa midda saddexaad eh waa caydh aan tabac lahayn iyana waaba ka daroo dibi dhal oo ka sii daranba oo dee dad un caydhnimo ku raagay iyaduna dhibaatadeeda ayay leedaho ilaahay inama bado waa midda afraade waxaa la yidhi cadho aan kasoo laabasho lahayn dad un intay kala xanaaqeen weligood ba aan dib isu soo maslaxaysanaynin ama aan iscafinaynin oo weligood caloosha wax isugu haya iyagana kuwaas ilaahay inagama dhigo ayaan leehay waa midda shanaadee waxaa la yidhi cilmi aan nacfi lahayn waa cilmi aan nacfilahayn ilaahayba nama baroba cilmi aan nacfi lahayn sababtoo ah cilmigu waxaa loo baahan yahay cilmi diiniya hadduu yahayn inuu nacfi kuu leeyahay oo uu shar iyo shayddaanba si aad isaga xijaabi lahayd eed ilaahay ugu xidhnaan lahayd ead ku cabsan lahayd eed cibaadadaada ku gudan lahayd eed waddada toosan ku mari lahayd waa inuu ku barahayo kuna tusahayo oo aad ku nacfisanaysa akhriyo adduunba haddii uu yahay mid maadi ana dee waa inaad ku gawsan karto uu yahay mid gawsi leh ugu yaraan waa inuu mid wax lagu gawsan karo noqon karo haddii marka labadiiba uusan lahayn isna wax faa'iidaah oo uu leeyahay meeshaba kuma jirto marka waxaa la yidhi shan waa laga ducaystaa colaadaan heshiis lahayn cudur aan dawo lahayn caydh aan tabac lahayn cadho aan kasoo laabad lahayn cilmi aan nacfi lahayn shantaasba waa laga ducaystaa waxaana la dhahaa ilaahay ow adaan kaa magangallay shantaba ee shan ka khayr badan oo ka karaama roon oo ka sharaf roon oo ka baraka roon eebow noogu beddel adigaa midka awoodda adduunka iska leh waa laga ducaystaa saasay xubinteennan murtida maantu ina leedahay waana midaan is odhan karno waa biyo kama dhibcaanoo waa erayo ina deeqi kara oo sal iyo baar ama tin iyo cidhib inoo deeqi kara mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi abaal haddaan ragudin rabbi baa guda abaal haddaan ragudin rabbi baa guda